taliyaha ciidanka booliska qeybta gobolka karkaar cabdirasaaq faarax warsame iyo duqa degmada qardho cabdi saciid ayaa gaari loogu talagalay in ay ku shaqeeyaan ciidanka ilaalada wadooyinka ku wareejiyey taliyaha saldhigga xaafadda xiingood ee degmada qardho waxaa ka qeyb galay madasha lagu wareejinayay gaariga mas-uuliyiinta degmada qardho iyo qaar ka mid ah ciidanka ilaalada wadooyinka degmada qardho iyo marti sharaf kale cabdi saciid duqa degmada qardho iyo cabdirasaaq faarax warsame taliyaha qeybta gobolka karkaar ayaa si wadajir ah ugu warramay gaariga ay ku wareejiyeen ciidanka ilaalada wadooyinka in ciidanka ilaalada wadooyinka ee degmada qardho lagu wareejiyo gaariga kan waa soo dhoweynaynaa runtii ciidankan waa ciidamada ugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo baahida weyn loo qabo marka ciidankan ilaalada wadooyinku waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ciidamada runtii sidii gobolka u heli lahaa iyo degmada u heli lahaydna juhdi badan baan gelinnay waxaynu halkan ku wareejinaynaa gaadhigan dhinaceenna taagan oo aynu arkayno oo lagu wareejinayo si ay ugu howlgalaan dowladdu ugu tala gashay in taraafigu ku shaqeeyo si uu hawshiisa si fiican ugu guto ayaynu maanta halka ku wareejinaynaa isaga oo dhammaanteen maayarkii degmada uu joogo taliyihii kulliyadda uu joogo saraakiisha kale taliyihii taraafiga joogo saraakiisha saldhigyada kala duwan kuwa dibadda iyo saldhigyada halkanba ay joogaan xildhibaano kale aynala joogaan dhammaanteen waxaynu wareejinaynaa maanta gaadhiga kan loogu talagalay in taraafigu ku shaqeeyo maxamuud kabayare taliyaha saldhigga xaafadda xiingood ee degmada qardho ayaa soo dhoweeyey gaariga lagu wareejiyey waxa kaleeto oo aan mas-uuliyaddiisa qaadaya gaariga taraafikada gobolka karkaar gaarigaas laygu wareejiyey madaxdii gobolka taliya qaybta guddoomiye saraakiil kulbay joogaan markhaati ka yihiin gaarigaas ummaddaa leh annaga gacantaan ku haynaa anigoo ah madaxa taraafikada gobolka karkaar muddo badan baan kusoo shaqaynayna inaanu shilalka qayb u lugayno qaybaha magaalada ka baxsanna gaadiid shacab aanu kaxaysanno waxaan aad u soo dhoweynayaa tallaabada la qaaday dowladdu qaaday